aad baad u mahadsan tahay walaalka haashim cabdinaasir war goordhow ka soo baxay taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu faahfaahiyey weerar cagmarin ah oo ay maanta ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kula wareegeen magaalada moqokori ee bariga wilaayada islaamiga ee hiiraan bayaanka ka soo baxay taliska milatariga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa ciwaan looga dhigay mujaahidiinta oo la wareegay degmada moqokori toddobiyo tobanka muxaram kun afar boqol afartan iyo toddobada hijiriyada waafaqsan toddobada juulaay laba kun shan iyo labaatanka horudhaca bayaanka ayaa waxaa lagu yidhi ciidamada mujaahidiintu waxa ay maanta oo isniin ah weerar cagmarin ah ku qaadeen saldhigyadii ciidamada riddada ee degmada moqokori ee bariga wilaayada islaamiga ee hiiraan weerarka cagmarinta ah ayaa ku bilowday camaliyadii sashaadi ah oo ay mujaahidiintu la beegsadeen taliskii ugu weynaa ee ay cadowga murtadiinta ku lahaayeen afaafka hore ee moqokori halkaasoo lagu xasuuqay saraakiishii hogaanka u ahayd maleeshiyaadka murtadiinta bayaanka oo sii socda waxaa lagu yidhi dagaallo kooban kadib mujaahidiintu waxay allah fadligiis cagta mariyeen dhammaan difaacyadii cadowga waxayna si buuxda ula wareegeen fadhiisamayaashii murtadiinta iyo guud ahaan degmada ciidamadii cadowga ee ashahadala dirirka ahaa ayaa si habqan ah uga cararay furinta dagaalka waxayna u kala firxadeen dhulka baadiyaha ah ee dhanka degmada maxaas markan waxa uu bayaanku soo gudbinayaa khasaaraha horudhaca ah ee ciidamada dowladda federaalka lagu gaarsiiyey weerarkii cagmarinta ahaa ee ka dhacay degmada moqokori waxaana lagu yidhi inta la xaqiijiyey waxaa weerarkii cagmarinta ahaa ee maanta ka dhacay degmada moqokori iyo duleedkeeda lagu dilay afartan iyo toddoba murtad oo intooda badan wakhtigooda looga cararay goobaha dagaalka waxaana lagu dhaawacay lixdan iyo shan kale khasaaraha cadowga intaasi waa uu ka badan karaa iyadoo meydad hor leh laga helayo dhulka duurka ah ee ay murtadiintu u firxadeen waxaa sidoo kale bayaanka lagu yidhi cadowga lagu dilay dagaalada maanta waxaa ka mid ahaa saraakiil horjoogayaal u ahaa dagaalka ashahadaldirirnimada ah ee ay saliibiyiinta iyo murtadiinta kusoo qaadeen ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah mujaahidiinta ayaa sidoo kale ku dhigay hub saanad iyo maxaabiis laga qabtay cadowgii lagu jabiyey dagaalka moqokori faahfaahin intaan ka badan dib ayaan kasoo gudbin doonaa insha allah ayaa lagu soo gebagabeeyey warka kasoo baxay taliska milatariga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab laguna faahfaahiyey weerarkii cagmarinta ahaa ee lagula wareegay degmada moqokori